wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baaq u dirtay dhammaan hay-adaha ka howlgala deegaanada koonfur galbeed kuwaasi oo ah in ay si deg deg ah looga jawaabo xaaladaha biyarida ee soo food saaratay deegaano badan oo ka tirsan koonfur galbeed deegaanada biyarida ah ay ka jirto waxaa ka mid ah xudur waajid iyo buurhakaba agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed liibaan axmed cabdulaahi ayaa hay-adaha samafalka ah ee ku sugan koonfur galbeed ugu baaqay in ay gaaraan deegaanada ay xaaladahani ka jiraan biyarida anuu ka hadlaya magaca wasaaradda waxaan insha allah maanta halkakan aan iskugu yeernay ama aan rabnaa inaan ka hadalno kheyradhaan la xiriirta xaaladaha biyaraanta ka jirta deegaanada koonfur galbeed guud ahaan si gaara degmooyin fara badan oo ka mid ah gobolka bakool oo ay ka mid yihiin degmada xudur iyo degmada maxaa irahdaa waajid rabdhuure iyo ceel barde deegaano badan oo hoos yimaada oo runtii biyo la-aan aada u daran ay ka jirto baan rabnaa halka kan annagoo ka wasaar ahaan dadaallo fara badan ka wadna in aanu la wadaagno bahda woosh kalasterka ama batrinska wooshka dhinaca biyaha iyo fedhoorka iyo nadaafadda nagala shaqeeya in aanu qeydhaan halkaa uga dirno anagoo ka faa'iidaysanayna fursadatan sidii looga jawaabi lahaa baahiyahaas ama xaaladahaas deg deg ah oo ka jira deegaanadaas sidoo kalena degmooyin fara badan oo kamid ah gobolka baayo oo kamid yihiin degmada bardaara iyo buurxakabo haba ugu darnaata degmada buurxakabo oo xaaladeeda biyuhu ay aada u daran yihiin oo maanta ama subaxa saaka sida naloo soo teginayo ay fursadii biyaha ay ka marayso qiimo gaaraya lix doolar runtii meesha ugu dhow masaafada ugu dhow bulshada ka heli kartana ay tahay deegaanka damballe oo u jirta degmada buurxakabo labaatan iyo lix kilomitr waxaad dareemaysaa halkaas xaaladdu bulshada halkaas ku dhaqan siday tahay degmada iyo gudaheedana aysan lahayn wax ceela dadku ay ku tiirsan yihiin waraha iyo ceelasha gacmaha lagu qodo ama handeg shalowska loo yaqaano kuwaasoo dhammaantood biyo yareeyo ama biyo aan lahayn roobabkii hadda dayrta lasoo dhaafay oo aan deegaanada koonfur galbeed si fiican uga diin awood sidoo kale degmada bardaala oo isla gobolka baa ka mid ah biyo iyagoo ay yaallaan oo buuxaan baa bulshadii waxaa haysta in biyihii o dhan ay dhanaanaadeen oo cusbo aan loo cabi karayn oo magaalada baydhabo haatan oo lixdan kilomitr masaafo u jirta biyaha looga dhaaminayo degmada bardaale xaaladaasuna runtii waa xaalad adag wasaar ahaan dadaallo fara badan baan ku jirnaa sidii looga jawaabi lahaa adesti oo loo raadin lahaa balceelashaas haddii la daweyn karo haddii la raadin karo qalab salinatigaas iyo waxyaabahaas cusbada looga saari karo biyaha degmada bardaale laftigeeda in wax laga qabto sidoo kale degmada dinsoor iyadana qeydhaan baa ka jirta oo xaaladda biyo aada u adag tahay degmada qasax dheere ceelashii ku yaalay laba ka mid ah ay ma shaqaynayaan wasaaradda ahaana dadaallo waxaan wadnaa in maaragtay ceelashaas sida ugu dhaqsiyaha badan inaynu aanu ka shaqayno si bulshadu biya u hesho qaybo ka mid ah dalka ayaa waxaa ka jira abaar ba-an taasi oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada